Hello.
assalaamu calaykum Waalaikum assalam waraxmatullah.
ma kaa caawinaa walaal kusoo dhaweysana Wala waxaan u baahnaa inamadan een, magaalada ka risti garaynaya iisaasha haa in laygu daraan u baahnaa meeshaan miday maanta waan soo galay waxaa laygu yidhi manager kulmaan doonayay koldhi Hah?
dee waxay igu yidhaahdeen managerku wuu mashquulsan yahay la- magacaaga noo kor ballan baanu kuu qabanaynaa dee waxaan idhi managerku muna shaqo u fadhiyin koldhi Hah?
dee arrinkaa in lay qoraan u baahnaa waxaasaan kusoo garaacay walaal xaruntaad imanaysaa de markaa dee waan imid bay xarunte waxay igu yidhahdeen managerka waxa managerka uun kala kulan habeenkaa saxda waad sugi walaal markaa Yaa.
Managerka- managerka ayaad sugi markaa walaal
oo adug go- idinku go-aan kama qaadan kartaan arrinkaa may walaal anaga shaqo kuma ee kuma lihin walaal sow si cusub mayna shirkad cusub soo baa oo u baahan dad badan dee arrinkaana waa yaano way u baahan tahay walaal laakiin waxaad xaruntaad dee imanaysaa waxaan ahay dad kuwii igu horreeyey ee horay baan ahay kowdhay waan gartaa dad badan inaan kusoo xidhaa laga yaabaa
marka walaal xarunta ayaad imanaysaa haye markaa ayaga ayaa ee, wax ma goosataa may walaal waa sida ii jirta oo kale.
barsanteed wax ma goosata ma sida ii birtoo kalea haa sida ii jirta oo kale walaal.
deyn ma bixisaan shirkadu way bixiyeen walaal waxay bixiyeen maxay waxaad akoon ka furanaysaa maxay leeyahay saal microfinance yaa saal microfinance baad ka furanaysaa akoon
haye waan ka furtay
markaa dhaqdhaqaaqaagay ku xigan tahay
lacagta in laeg baa la imaan karaa bo- shan boqol oo kun maa la amaahin karaya shan boqol oo kun baan u baahanahay De xarunta diman lahayd walaal xarunta iyaga oo arrimaha xaruntaa kala hadli kartaa haa walaal
oo adigu warkaa waaye arrimahaas kala hadli- ka caawinaysa waa maxay qofka ay ka qaldantay baaswoodka iyo waxyaalahan ba aa saxa sidaa walaal iyo Ay.
qofka meesha uu garan waayo inu tilmaamnayno ha intaa wey haa walaal dee ha informationkaina wax maan iga siin karaynin warbixin tee
warbixinta dee inaad macnaha aad igu dari kartaan qaybtaa wax soo qorqor dadka soo rejisigaraynaya kawdi walaal xaruntaa kuu sheegi karta markaad timaado iyaga baad ku ogaanaysaa markaa ma saasa haa
shaqaalo baa kuwaasina walaal haa
Ee, ma- macnaha salary bay qaataan muddo ee, see wax ku qaataan ma
walaal waa shaqaalaha un
haye
shaqaalo ka qoran weeyaan
salarygooduna isu gaaraya
ma ogi walaa
haye walaal allah su-aalaha kugu badiyey maa caadi walaa dhan wala soo dhawo